أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qodobada wararka warbaahinta islaamiga alandulus aa ka idinaysa kuwada ugu door karoon waxaa ka mid ah mu'asasada alkitaab ayaa baahisay xalqada lixaad ee taxanaha lagu faaqidayay kaalinta daasoon ay kiniisadaha kirishtaanka ku leeyihiin siyaasadda soomaaliya wilasaamiga ee jubbada hoose ayaa si adag uga hadashay xasuuqii askarta saliibiyiinta maraykanka iyo kuwa riddada ay ka geysteen duleedka magaalada kismaayo saraakiisha mucaaradka riddada ayaa ku goodiyey inay si adag isaga difaaci doonaan maleeshiyaadka kooxda riddada haddii ay soo weeraraan munaasabad dowra loogu soo xirayay ardayda alxigma ayaa ka dhacday degmada jilib wilasaamiga ee jubbada dhexe roobabka xilliga googa ayaa sanadkan si weyn uga da-ay degmooyinka iyo deegaanada wilasaamiga igada oo ka mid ayd goobaha abaaraha sida aadka u saameeyeen waa subaxnimo axadda taariikhna ay ku beegan tahay toddobada bisha dulxija sannada kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri walaalahayaga muslimiinta ku soo dhowaada warkii warbaahinta andulus oo fidsan mu'asasada alkataab ayaa baahisay xalqada lixaad ee taxanaha lagu faaqidayay kaalinta daasoon ee kiniisadaha kirishtaanka ku leeyihiin siyaasadda soomaaliya faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadeysanaya walaalkeen xaaris cabdulqaadir qaybtii lixaad ee muuqaalada taxanaha dokumentariga oo duulo takfuruun ahaydna xalqadii u dambeysay oo alkataab ee bahisay geninkii dambe ee shalay waxaa lagu faaqiday gacanta qarsoodigaha ee ciidamada maraykanka iyo kuwa afrikaanta ay ku leeyihiin faafinta diinta kirishtaanka iyo kaalintooda ku aadan in soomaaliya laga dhex abuuro aqaliyad nasaaro ah
halkani waa mid ka mid ah saldhigyada tababarka ee ciidamada saliibiyiinta maraykanka iyo rugta koowaad ee askarta gaalada ah loogu diyaariyo inay ka qayb galaan la dagaalanka diinta islaamka waa warshadda soo saarta ciidankii ku duuri lahaa dhulalka muslimiinta iyo madarasada lagu barto nacaybka islaamka la dirirka shareecada iyo asaaliibta kala duwan ee muslimiinta loo dhadhansiin lahaa dacarta geelida iyo gunnimada wuxuu muuqaalku si faahfaahsan oo ula jaan qaadi karo daawadaha isu duultaagaya sida uu yahay doorka ciidamada maraykanka ee dulaanka diin faafineed ee kiniisadaha kirishtaanku ay ka wadaan dalkan muslimka ee soomaaliya hase ahaatee waxaysan dad badani ku baraarugsanayn in tababarka ciidamada saliibiyiinta maraykanka uusan ku koobnayn oo keliya dhinaca hubka iyo dagaalka balse ay jiraan casharo joogto ah oo askarta lagu tababarayo difaacidda koryeelidda iyo faafinta diinta kirishtanka
maanta waxaan ka hadli doonaa sida askariga uu rabbigiisa ula yeelan karo xidhiir gaar ah waxaan rajaynaynaa inaysan ciidamadan keliya noqon askar tababar qaatay balse waxaan rabnaa inay noqdaan ciidamada naftooda si buuxda ugu hibeeya ciise masiix
haddii aad magaca ciise masiix rabbi ka dhigto waxaa waajib kugu ah inaad diintiisa faafiso haddaba taas micnaheedu soo ma ahan inaan dhammaanteen ka qayb qaadanno fidinta diinta ciise masiix jawaabtu waa haa sidaad og tihiin ciidamada sida gaarka ah u tababaran waxay ugaarsadaan cadowga annagana sidoo kale dadka waxaan u ugaarsannaa si aan ugu soo celinno diinta ciise masiix tanina waa shaqadeenna waana hawsha aan qabanno
wuxuu filimkan qof weliba gaar ahaan intay la socotay xalaqaadkii ka horeeyey istaarkan garawaaqsiinayaa in duulaanka lagu soo qaaday caalamul islaami ay horboodayaan saliibiyiinta uu yahay hal mid oo keliya laguna doonaya in dadka muslimiinta lagu kiristaameeyo loogana saaro diinta suban ee islaamka waxaana uu istaarku tusaale u soo qaadanaya duulaanadii ciidamada maraykanka ee ciraaq iyo afghanistaan iyo kaalinta ay badariyaasha nasaarada ku lahaayeen duulaanadaasi iyagoo haya tubta awoowayaashoodii saliibiyiinta ahaa ayaa ciidamada maraykanka laga dhaadhiciyey inay yihiin ciidankii masiixa ayna mas-uuliyad ka saaran tahay inay bulshada adduunka gaarsiiyaan baybalka iyo diinta nasaarada
haddii aad magaca ciise masiix rabbi ka dhigto waxaa waajib kugu ah inaad diintiisa faafiso haddaba taas micnaheedu soo ma ahan inaan dhammaanteen ka qayb qaadanno fidinta diinta ciise masiix jawaabtu waa haa sidaad og tihiin ciidamada sida gaarka ah u tababaran waxay ugaarsadaan cadowga annagana sidoo kale dadka waxaan u ugaarsannaa si aan ugu soo celinno diinta ciise masiix tanina waa shaqadeenna waana hawsha aan qabanno
duulaankii ay ciidamada saliibiyiinta maraykanka ku qaadeen dhulalka muslimiinta ee ciraaq iyo afghanistaan ayaa si cad oo camali ah usoo ifbixiyey nacaybka xididaystay ee ciidamada maraykanku u qabaan muslimiinta duqaymaha iyo dilaalka alxandarada ah ka sokana waxay ciidamadan kaalin weyn ku lahaayeen tansiirka iyo gaalaysiinta qaybo ka mid ah bulshooyinka muslimiinta
si gaar ah ayaan ugu duceynayaa dadweynaha afghanistan waxaan rajaynayaa in qof waliba oo dalkan ku nool inuu barto diinta dhabta ah ee ciise masiixa si ay u xoroobaan
sida idiin muuqata sanduuqyadan waxaa ku jira bayballo lagu tarjumay luqadda afghaaniga ah
waxay ahayd arrin iska cad in bayballadan loogu talagalay in loo qeybiyo bulshada reer afghanistaan aysan ahayn bayballo ay lahaayeen ciidamada maraykanka ee ku sugan saldhigyada
ciidamada maraykanka markii ay weerareen ciraaq bishii maarso ee sannadkii labadii kun iyo saddexdii waxaa ciidamada maraykanka la socday shan boqol oo baadari oo loogu talagalay inay diinta kirishtanka faafiyaan waxaana ciraaq lagu soo galbiyey iyagoo taangiyada maraykanka dushooda saaran diinfidiyaashan kirishtanka ah iyo ciidamada maraykanka hal hadaf ayay lahaayeen waxayna si toos ah u caddaysteen in sababta ay ciraaq ugu duuleen ay tahay inay magaca ciise masiix dadka ugu gargaaraan
arrimaha kale ay muhiimka tahay inay ku baraarugta bulshada muslimka ah isdaarkuna oo mudnaanta gaarkaa siinayo soo gudbintooda waxaa ka mid ah kala saarida diinta iyo dowladnimada oo ah erey bixin in badan kusoo lalaabata dhigaha muslimiinta si iyadoo la marayo mafhuumkaasi khaldan bulshada looga marna habaabiyo diintooda ilbiriqsiyada xogahan uu soo gudbinayo oo muuqaalkan ayaa ah kuwa bannaanka soo dhigay xogo ka qarsoonaa muslimiinta in muddo ah waa kan sheekh xasan maxamed cali sheekh xasan afgooye oo ka mid ah hogaamiyaasha mujaahidiinta ee kasoo muuqanaya isdaarkan
ekhow waxaan rabnaa inaan ummadda u bayaanino wasaaradda gaashaandhigga maraykanka iyo ciidankeeda inay leeyihiin guuto gaara guutooyin gaara oo baadariyaal kirishtaan ah magacoodana waxaa lagu soo gaabiyaa a f c p oo macnaheedu yahay guddiga baadariyaasha ciidamada qalabka sida waxay qabtaan laba shaqo midda koowaad waxay tahay meel alla meeshuu ciidanka taga ayay ku faafiyaan diinta kirishtaanka waana hadafka loo baxay qodobka labaad wuxuu yahay ciidamada qalabka sida ay la socdaan ay niyadda u dhisayaan arrinkaas kuma koobno maraykan keliya waa arrin ay dowladaha dhan ka siman yihiin hadafka loo duulo ayaa diin in la faafiyo ahaa lidaalika ciidan kasta la diro wuxuu leeyahay guuto gaar ah baadariyaal ah diinta kirishtaanka faafiso arinka labaad ee aan rabno inaan ummadda u caddayno wuxuu yahay ereygan aada maqashaan faslu diin can idowl waa wax dadka muslimiinta lagu lagoynayo oo la rabaa ayaga in diintooda looga saaro meelay ka shaqaysa ma jirto laa maraykan aysan ka shaqayn walaa dowladaha gaaladan agtooda kama shaqayso sababtoo ah waxaad aragteen baybalka inuu hogaaminayo ciidanka waxaa kalood ogtihiin baybalka inuu siyaasaddii hogaaminayo labadii dhinacba hadduu baybalkii socdo see marka fasludiin cala dowla intay ka shaqaysaa meelay ka shaqaysa male waana arrin un annagana lagu lagoyna
marka la joogo soomaaliya ciidamada sariibiyiinta ee duulaanka ku jooga dalkan waxaa qayb ka ah baadiriyaal loo xilsaaray fidinta kirishtaanka kana howlgala gudaha ciidamada kuwaas oo hawshoodu tahay ballaarinta kiniisadaha faafinta kirishtaanka iyo in dhanka kale ciidamadooda ku dhiirigeliyaan dagaalka mactabo dirirka ay ka wadaan dalkan soomaaliya intaas oo keliya ma ahan ee waxaa lasoo bandhigayaa muuqaalo uu daaha kaga adnaa ummadan muslimka ah islamarkaana khoseeya doorka arrimahan ku leeyihiin ciidamada sariibiyiinta afrikanta
faafinta baybalka waa waajibka ugu horreeya ee ilaahay ii igmaday maalintii aan noloshayda u hibeeyey ciise masiix sidaa awgeed markii aan soomaaliya imaaday waxaan niyeystay in shaqadayda diinfaafinta meesheeda ka sii wado waxaan ku ducaynayey in markii aan soomaaliya tago in kiniisadda aan ka tirsanahay ay sii wadi doonto faafinta dacwada kirishtaanka
dabagal iyo baaritaan qoto dheer kadib wuxuu markaska cilmi baarista ee alkataib ogaaday in ciidamada saliibiyiinta afrikaanta ay dalka ka yegleeleen tobannaan kiniisado ah oo isugu jira kuwo qarsoon iyo kuwo shaacsan intaba magaalooyinka baydhabo beledweyne kismaayo dhuusamareeb jowhar iyo kuwo kaleba waxaa dhammaantood maanta ka dhisan kiniisado allah loogu sharig yeelo lagana soo abaabulo ololaha gaalaysiinta ummadda soomaaliyeed xerada xalane oo keliya waxaa ku yaalla ugu yaraan saddex kiniisadood oo la kala yidhaahdo international christian fellowship muqdisho oo ay gacanta ku hayaan qaramada midoobay iyo midooda yurub alfa and omega ministry of all nations oo hoos tagta ciidamada yugandeska iyo kiniisad kale oo hoos tagta somaali bible society oo ah urur ay aasaaseen soomaalida diinta ka ridowday madaxna uu ka yahay awis cali wuxuu dhanka kale filimkan oo la daawan karo muddo ka badan hal saac uu soo bandhigayaa sida sanadihii lasoo dhaafay uu usii lixaadsaday doorka isliibiyiintu ku leeyihiin faafinta kirishtaanka kuwaasoo bilaabay in iyaguna ay ku faanaan kaalintooda oo aysan la gaban baadiriyaasha saliibiyiinta afrikaanta ee ka howlgala soomaaliya ninka ugu firfircoon mashruuca gaalaysiinta ummadda soomaaliyeed hormuudkana ka ah ololaha dhisidda kiniisadaha dalka waa baadiriga lagu magacaabo daniel masiga baadarigan wuxuu ka tirsan yahay ciidamada saliibiyiinta uganda wuxuu madax ka yahay kiniisadda international christian fellowship muqdisho ee ku taalla xerada xalane isagoo garab ka helaya gaalada caalamka waxaa baadarigan loo xilsaaray isku xidhka kiniisadaha kala duwan ee ka howlgala dalka iyo guubaabada ciidamada saliibiyiinta afrikaanta
markii ugu horraysay ee aan soomaaliya imaaday dadku way ila yaabi jireen oo waxay dhihi jireen baadari soomaaliya ku sugan miyaa tahay waxaana ugu jawaabi jiray haa baadari ayaan ahay waxaana soomaaliya ka dhisi doonnaa kiniisad maantana aad ayaan ugu faraxsanahay inaan dhisnay kiniisaddii aan in badan ku hamin jirnay waxaan idinka codsanayaa in axadda soo socota aad kiniisadda imaataan oo qof weliba uu saaxiibkiisa keeno si aan soomaaliya ugu dhabayno yogleelidda kiniisad weyn waxaa suuragal ah in joogitaankeenna soomaaliya ay tahay kala duwanaansho loo baahan yahay si dalkan nabad looga helo
muuqaalkan qaybta lixaad looga dhigay silsilada muuqaalada dokumentariga ee wawaduulow takfuruun waxaa qaybihiisa dambe lagu soo bandhigayaa baaqiyo muhiim ah oo ku wajahan bulshada muslimka ah iyadoona aysan ka marneen fariimaha ay dirayaan hogaamiyaasha mujaahidiinta oo ummadda muslimka uga digaya halisahan islamarkaana la hadlaya hormuudka bulshada si ay uga qayb qaataan ololaha muslimiinta looga wacyigelinayo halisaha kaga imaanaya saliibiyiinta duulaanka ku jooga dalka
maanta waxaa la isku haystaahay waa jiritaanka ummadda soomaaliyeed gaalada waxay naga rataahina waa wixii ugu qaalisnaa oo ahaa diinteen waxaa la rabaa in ummadkeennii la kiristaameeyo dalkeennii kiniisad laga dhiso dumarkeennii xijaabka laga dhigo dhallinyaradeenni fisqi iyo fuxshi loo horseedo arrintaasina waa arrin uusan aqbali karin qof dambiir diineed leh oo muslima waana arrin aan ku xidhayn ama aan ku qaydnayn xarako iyo ashqaas waa arrin caama oo ummaddoo dhan qusaynaysa guri walbana gelaysa haddaba waxaan ka baaq uga diraynaa dhammaan ummadda soomaaliyeed sharaxeeda kala duwan hadday tahay culimmadooda hadday tahay waxgaradkooda hadday tahay aqoon-yahankooda hadday tahay waxaa weeye mujaahidiintooda hadday tahay dhallinyaradooda qof waliba meel uu joogaba dal iyo dibadba af iyo addi looga hor tago kiristaamayntan xawliga ku socota ee maanta dalkeenni lagu wado si kasta oo arrimo badan lagu kala duwan yahay haddana arrintani waa inay noqotaa mid lagu midaysan yahay oo hal meel looga soo wada jeesto xamladan ku socota dalkeenna ee lagu kiristaamaynayo dadkeenna
ugu dambayntii waxaan ummadda muslimka ah leenahay haddii shalay mugdi idinkaga jiray dagaalka ka aloosan dalkeenna iyo ujeedka gaalada ka damacsan tahay maanta waxaad aragtaan xaqiiqada iyo ahdaafta gurracan ee ay gaalada dadkeenna iyo dalkeenna la maagan tahay qofkii u malayn jiray dagaalka inuu yahay dagaal al-shabaab lagu beegsanayo ama waxa loogu yeero argagixiso dhegihiinna ayaad ku maqasheen gaalada oo qiranaysa in sababta soomaaliya ay u joogaan tahay mashruuc diin faafineed iyo inay ummadda karishhtaameeyaan dalka yagana kiniisado ka dhisaan dagaalku waa dagaal diimeed oo aan geed loogu soo gaban laguna doonayo in lagu karishhtaameeyo carruurteenna iyo jiilka soo kacaya waa dagaal u dhexeeya tawxiidka iyo shirkiga qur'aanka iyo baybalka masjidka iyo kiniisadda muslimiinta iyo mactablayda allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi aladiina aamanuu yuqaatiluuna fii sabiili illaahi waaladiina kafaruu yuqaatiluuna fii sabiili ataaquuti faqaatiluu wliyaa'a ashaytaan inna kayda ashaytaani kaana daciifa haddaba waxaa waajib ku ah qof weliba oo muslim ah inuu safka muslimiinta xoojiyo kaalintiisana ka soo baxo waxay si gaar ah mas-uuliyad u saaran tahay culimmada macallimiinta qur'aanka aqoon-yahanada indheergaradka ummadda inay dadka ku baraarujiyaan xaqiiqada dhabta ah ee ay gaalada dalka ugu soo duuleen iyo kirishtaamaynta qarsoodiga ah ee ay dalka ka wadaan innagu haddii aan nahay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaan allah ballan kula galnay inaan difaacno diintiisa xaqa ah af iyo adinna kala hor tagno cid weliba oo horar ku ah diinta ummaddeenna waxaana naf iyo maalba ku bixinaynaa inaan dalka ka saarno gaalada soo duulayaasha ah iyo cid weliba oo garab ku siinaysa kirishtaamaynta bulshadeenna walaasamiga jubbadaas ayaa si adag uga hadashay xasuuqii askarta saliibiyadda maraykanka iyo kuwa ridada ka geysteen duleedka magaalada kismaayo walaalkeen cabdiwaahi maxamed bukhaari ee warbixintaasi inoo eegaya waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose sheekh axmed abuyuunis ayaa ka hadlay falkii foosha xumaa ee dhowaan maleeshiyaadka murtadiyiinta ay ku laayeen dad shacab ah oo aan waxba galabsan kuwaas oo hal qoys ahaa islamarkaasina degganaa meel u dhow deegaanka kaamjiroon ee duleedka magaalada kismaayo maleeshiyaadka murtadiyiinta ee maraykanku u tababaray laynta dadka muslimiinta ah ayaa goobtaasi ku dilay afar qof afar kalena afduub ahaan ugu kaxistay magaalada kismaayo kuwaas oo wadahadal dheer kadib laga soo qaaday meydkooda waxaan rabaa halkan inaan dadka muslimiinta ah kula wadaago dhacdadii murugida lahayday ka dhacday nawaaxiga kaamjaroon ee duleedka kismaayo dhacdadaas oo ahayday dadka muslimiinta ah ee lagu gumaadayo lagu baabi'inayo ujeedka iyo hadafkana uu yahay muslimiin maxaad u noqoteen maxaad u ahaan weyseen dad gaala ah ama gaalada la shaqeeyo waxaa halkaas ka dhacay qoys muslimiin ah reer baadiye ah xoolo daagsato ah eri iyo geel halkaas ku daagsado wax aan ka ahayn in muslimiin yihiin maahayn wax kale aan jirin isagoo sii hadlayey waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayuu farriin sabarsiis ah u diray ehelada iyo qaraabada dadkii la xasuuqay waxaan markaan leenahay dadka muslimiinta ah ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ehelkan halkan lagu baabi'iyey lagu laayay ilaahay shahaadadooda ka aqbalo ilaahay shahaadadooda ka aqbalo qaraabadii iyo ehelkii dadkan la baabi'iyey ehelkooda ahaayeen ilaahay samar iyo iimaan ilaahay ha siiyo ilaahay waxaan idiin weydiinaya subxaanahu wa tacaalaa in quluubtiin buuxiyo sabar iyo iimaan ilaahay buuxiyo ba ilahay idin weydiinayna subxaanahu wa tacaalaa sheekh axmed abuyuunis waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa farriin u diray odayaasha dhaqanka ee wilaayada gobolka dhaqanka ee ku nool wilaayada islaamiga ee jubbada hoose waad u jeeddaan dadkeen si loo baabi'inayo si loo gumaadayo sidii loo galaayo waa maqlaysaan waana ujeeddaan waxaa laydinka doonayaa mas-uuliyadda naga saaran ummaddeen muslimka ah inaad u istaagtaan inaad u kacdaan inaad u kacdaan waa wax sheeganaayo oo geeddi faarax cali sheeganaayo oo laga yaabo in meelaha ay ka soo jeedaan ayaa ummadda saan u horkacayo baabi'inteeda oo saan ugu shaqaynayo waxaa markaan idin leenahay walaalayaal ha la istaago ummaddan hala gubaabiyo jihaadkana aan u istaagno falkan foosha xun ee maleeshiyaadka murtadiyiinta ay ka geysteen agagaarka deegaanka kaamjiroon ee duleedka magaalada kismaayo ayaa xiisad ka dhaliyey magaalada kismaayo waxaana magaaladaasi ka dhacay tiro bannaanbaxyo ah oo looga soo horjeedo xasuuqii loo geystay dadkaasi marrasta ah saraakiisha mucaaradka riddada ayaa ku goodiyey inay si adag isaga difaaci doonaan maleeshiyaadka kooxda riddada haddii ay soo weeraraan walaalkeen muraan maxamed ee warbixintaasi inoo eegaya kooxaha mucaaradka ah ee ku kacsan kooxda riddada soomaaliya ayaa sheegay inay si adag isaga difaaci doonaan maleeshiyaadka xasan gurgurte haddii ay isku dayaan inay carqaladeeyaan isku soo baxyada loo ballansan yahay bisha soo socotaa cabdi qaydiid oo ka mid ah xubnaha mucaaradka ahna senatar ka tirsan golaha dawaaqiidda ayaa shaaciyey in afarta bisha soo socota ay u diyaargaroobeen isagoo koox xiriidada uga goodiyey inay iska difaaci doonaan tallaabadii isbuuci ka hor looga hor istaagay bannaanbax ay samayn lahaayeen iyo jawaab la'aanta mucaaradka ayuu ku tilmaamay turida ay shacabka u turiyeen sida uu hadalka u dhigay waxayna ahayd wax shir sharci darraaba ahayd waxaana laku sameeyey waxaasna haddee waa munaasabkeeda waxay ahayd inaan loo jawaabin maantii maalinta iyada ahayd laakiin ha keeno bisha afarteeda ha keeno kaasaa loo ballansan yahaye marka haddii alla idmo laakiin muxuu ahayday uma cilqabo maxaan maanta u diri weyna uma cilqabo markee dadka deganaan dhibaato dalka waa haysatay xawar waa lagu hayay barakicinta iyo dilka iyo dhaca iyo waxa lagu hayo waa madashu waa loo turay runtii sheekh shariif iyo dadka uu madaxda u yahay oo meeshaas golaha hadda ah way u tureen turiishay ahayd waa looga turay dhibaatadii haysatay in dhibaato kale loo saa'idiyo dhinaca kale cabdiraxmaan cabdishakuur oo ka mid ah saraakiisha golaha samata-bixinta mucaaradka ah ayaa xaqiijiyey in iyaga iyo xasan gurgurta ay isku daaleen sidaas daraaddeed ay dalbanayaan in gaalada caalamka ay dhexdhexaadiso dadna dhexaadin kara allana waa isku daalna moogta waxaan laakiin optiga ahoo igu sawirta ahoo feega ahoo la isku qosla ahoo raggii waa wacay iyo daaliska maaragta iyo waqti lumiska ah cid waqti ku luminaysaa ma jirto hadda kadib mucaarad inuu moodal doorasho keeno asaga mas-uuliyaddiisa maaha mas-uuliyadda dowladda waaye waxaa laga raba doorashada la heshiiska lagu yahay dadkii inay la gorgontorto inay la heshiiso inay ay ku soo qanciso ayadaa laga rabaa dadka marka magaaladan waxaa lagu sasabayaa maanta oo dhan nabad yaraa haysatiin ammaankiyaa laynkaga cayaalayaa haye waxaa la ii sheegay wasiiradani ku celceliyaa madaxweynahana kow ka yahay mucaaradka ma weerarinay dhahaan shacabkay weeraraan laakiin yaa daran in shacab la weerar in mucaarad la weeraro kee daran ii sheega dadkan kumnaan kuna la barakicina oo habeenkiisa guryahooda loogu dhacaa oo la dilaa oo la dhaawacaa shacabkii soo maaha oo yaa daran marka hadda in siyaasi la waari in shacab la weeraro kee daran idinkaa in weydiina idinkaa gar qaadaya shacabkaa daran shaladaana iskood bulisiya ku dhimana islaan xaamilaa ku dhimatay oo guri lagala baxay banki qiyaamaha mooda meeshaan waxa ka socda annaga waxaan aaminsanahay waxaa daran ninka shacabka dilayaa daran khilaafka u dhexeeya murtadiinta ayaa meel sare gaaray waxaana laga cabsi qabaa in haddii ay xaaladu sidan sii ahaato ay dhinacyada ku dagaalamaan xaafadaha magaalada muqdisho munaasabad doori loogu soo xirayay ardayda alxigma ayaa ka dhacday degmada jilib awla saamiga ee jubbada dhexe tafaasiisha warkaasi waxaa ku abaadeysanaya walaalkeen yaasir maxmed waxay ahayd dowrad diini ah oo lagu soo xiray magaalada jilib oo socotay muddo saddex maalmood ah islamarkaana loo qabtay ardayda dhigata mu'asasada alxigma oo ka mid ah goobaha lagu barto culuumta shareecada islaamka iyo maadooyinka kale ee maadiga sida xirfada kala duwan dowladda oo lagu magac daray khadiija midduquweelid ayaa ahayd mid lagu xoojinayay tarbiyada kobcinta garaadka ardayda iyo dhiirigelinta barashada cilmiga waxtarka leh intii ay socotay dowladda waxay ardayda ku qaateen muwaadiic kala duwan oo diini ah munaasabadii xiritaanka waxaa ka soo qaybgalay culimaa uddiin maamulka mu'asasada waalidiinta iyo qaybaha kala duwan ee ardayda waxaana ugu horrayntii madasha kelimad ka jeediyey sheekh maxamed balle oo si gaar ah gabdhaha ugu dardaarmay ka faa'iidaystiga fursadaha waxbarasho ee ay haystaan waxaan joognaa mu'asasada alxikma waxaa soo dhammaatay dowro ilaahay subxaanahu wa tacaala qolada bixinaysay iyo macallimiinta iyo idaarada iyo idinkaba allah idin barakeeyo mu'asasadan waad garanaysaan cilmi fara badan baa lagu bartaa cilmigaa faraha badan in laga faa'iidaysto maadaama sanna dugsiyeedkii bilaabanayo ayaan isku dardaarmaynaa walaalayaal oo ilaahay subxaanahu wa tacaala daraaddii looga faa'iidaysto sidoo kale suldaan maxamed carab oo ka mid ah salaadiintii munaasabadda ka hadlay ayaa ardayda ku dhiirigeliyey inay sii laba jibaaraan dadaalkooda ku aadan barashada cilmiga iyo xirfadaha waxtarka leh alxamdulilaahi rabbilcaalamiin allaha noo saaciidiyo nimcooyinka aan ku jirno waxaan idin leenahay samir ku dara marka idinkii sidaa u sarreeyey oo samirka ha lagu dhego waxaan aaminsanahay maanta hadduu ilaah yidhaha alxigmo lix bilood gabadhii fadhida ee aan meel ka aadin ee aan ka caajisin inay ka soo baxayso ayadoo dhisan tii laba iyo toban bilood gaartana show ayadaa berri macalimad noqonaysaba hadduu ilaah yidhaahdo waxaad leena marka islaamka tiir adagaa u tihiin warshadihii islaamkaa tihiin warshadnimadiinni sii laba laaba sii saddex laaba qaar ka mid ah gabdhihii ka qayb galay dowladda ayaa iyaguna la hadlay idaacaddii islaamiga ah ee andalus iyagoona ka warbixiyey muwaadiicdii ay barteen iyo faa'iidada ay ka heleen dowladda muddada saddexda maalmood ah socotay aniga oo ka mid ah ardayda mu'asasada alxikma insha allah waxaan ka faa'iideysanay dowro noo socotay saddex maalmood oo aan ku qaadanay duruus aad iyo aada u muhiima meelo badanna taabanaysa insha allahu tacaala waxaa ka mid ah alfiqu alwaaqic waxaan u mahad celinayaa macallimiintii waxay ahayd ee culimadii kasoo qayb gashay waalidiintii kasoo qayb gashay waxaan ku qaadanay duruus aad aad muhiim ah waxaa ka mid ah alwalaa walbaraa ahmiya waxbarashada ay leedahay atacaamul maca annaas si dadka loola dhaqmo idaarat ulwaqti ina waqtigaa ilaaliso macnaha maamusho caafimaadka iyo fayodhoorka sidoo kale waxaan ku qaadanay kaalinta ay ku leedahay gabadha muslimada ah jihaadka ka soconaya dalkeenna iyo waaqaca muslimiinta ay ku nool yihiin ilaahay kheer ha ku siiyo maamulka mu'asasat alxikma waxaan noola soo xiray meeshan dowro socotay muddo saddex maalmood ah aanan ka faa'iidaystay si fiicanna uga faa'iidaysanay mawduucyada lagu qaatan ay ka mid yihiin ahmiyatul cilmi gabadha muslimadda duurka ay ku leedahay jihaadka alwalaa walbaraa shicaarkeeduna ahaa qul hal istawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun waxaan halkan u- fursad uga faa'iidaysanayaa in duurada noocan oo kale loo soo celceliyo si aan uga faa'iidaysano cilmi kororosina aan uga helno waxaan leenahay waa ku mahadsantahay jazaakum allahu khayra waxaan u mahad celinaa dadka dowladda noo soo qabtay waxaana ku mahadsan macallimiinteena iyo maktabka iyo dadkii fikradda keenoo sira waxaan kamid ahaa ardayda dhigata muasasada alxikma waxaan jeclaan lahaa in dooro noocan oo kale in loo soo celceliyo si aan ugu faa'iidaysano waxaan u mahad celinayaa culimmada go- noo soo gabagabaysa doorada iyo macalimaadka
mu'asasada alxigma waxay ka mid tahay goobaha waxbarasho ee ku yaala magaalada jilib ee lagu barto culumta shareecada iyo sidoo kale xirfadaha kala duwan sida kombiyuutarka caafimaadka harqaanka cillaanka iyo kuwa kale roobabka xiliga googa ayaa sanadkan si weyn uga da-ay degmooyinka deegaanada wilaasahmiga igada oo ka mid aheed goobaha ay abaaraha daran sida aadka u saameeyeen haddaba walaayadahaasi waxaa socdaal shaqa ku tegay warbixintan inooga diyaariyey walaalkeen abuu xasaan
wuxuu ahaa safar ka duwanaa safaradii aan horay u geli jiray waxaan ku safray wadda aanan marin wax ka badan toban sano waxaan ku safray dhul barwaaqo ah oo roobka guga uu camimay baabuurtana aysan mari karin in la adeegsada baabuur xoog leh ama kuwa ritoota leh ma ogie waxaa safarkan igu wehelinayay mas-uuliyiin iyo ugaasyo kuwaas oo ila qaaday waddadan barwaaqada ee biyuhu ay buux dhaafsheen waxaan safarkan kaga ambabaxay degmada saakow ee gobolka jubbada dhexe aniga oo ku wajahnaa deegaanno hoostaga degmada baar dheere ee wilaayada gadow waddadan aan ku safray bilooyin ka hor waxay ahayd wadda siigadu ay kaceysay abaartii jirtay owgeed qorraxdana ay ku gubaysay kuleelkii jiray dartii maantase waa wadda barwaaqo ah oo aad ku qarqaraysa qabowga jira owgiis waana naxariista alle uu buuxdhaafisa guud ahaan wilaayaadka gaar ahaan wilaayada gedo oo ka mid ahayd wilaayaadkii ugu darnaa ee abaaruhu ay saameeyeen xilli barqa ah ayaan ka ambabaxay degmada saakow ee jubbada dhexe waddadana sidaan hore u sheegay waa dhiiqaba dhiiqo u dhiib oo baabuurta ayaaba waddada ku jirto dhiiqo daraaddeed markii aan muddo gaaban soconnay gaarigii aan wadannay ayaaba galay dhiiqadii oo afarta lugood ayuu god la galay bannaanka ayaan imaannay waaba gaarigii aan wadannay oo dhiiqadii galay waxaa safarka igu wehelinayay sheekh luqmaan abu anas waaliga wilaayada islaamiga ee gado oo halkan muddo bilooyinna maray xilli kuleel iyo abaarba ay jirtay isagoona maanta maray xilli barwaaqo ah oo gaarigii uu watayba dhiiqadii uu galay jasaakala khayra jazaa xasaanow waad arkaysaa safarkan waa safar runtii aad iyo aad u qiimo badan meeshan shalay aan ku maraynay jilaal baan maanta waxaad arkaysaa inaan ku ujurno biyo iyo dhiiqo iyo waxaa weyaan tog baad arkaysaa jazaakum allahu khayr ilahi waa ku mahadsan subxaana wa tacaala dee waana safar aan ugu talagalnay ummadda muslimiinta inuu adeegno waxaa weeyaan dhibna uma aragna inaan saan u dhiiqo jiirno waa khadmada ummadda ay kamid tahay jazaak allah khayr xaggeen ka baxnay waxaan ka baxnay degmada saakow waxaana ku wajahnay degmada baardheere waayahay bal ka warran marka waaliga wilaayada islaamiga ee geda ayaa tahay gedana waxay ka mid tahay meelaha ugu badan ee sanadkan roobabka xilliga guga ay heleen bal ka warran gobolka ee sida roobabka looga helay gobolka ilaahay faldigii laga bilaabo bishii ramadaan waxaa weeyaan shan iyo tobankeedii ilaa hadda maanta intaas madarka ilaahi subxaana wa tacaala waa isdaba joog yacnii in badan waxaa la arkayey xoolihii muslimiinta oo shalay waxaa weeyaan markii aad aragta ama aad eegtid in badan aad ka naxaysay xaaladda ay ku sugan yihiin haddana maanta aad arkaysa ayagiyo waxaa weeyaan cawska inuu geela u joogo waxaa la dhihi jiray meelaha qaar la dhihi karo waabaanka yarka uu qarnaya macnaha marka waa nicmo gobolka guud ahaan maanta ma jirto meel haba yaraatee roob yar lagu tilmaamay ma jirto macnaha waxaan kulmaynay dhulkii oo doogaysan ummaddii waxaa weeyaan yacni niy ahaan u fiican quluubta bini'aadanku ay farxad ka muuqato intaasaan la kulmo haynaa in badan insha allahu tacaala hadda maanta waad arkaysaa anigu waan libisanahay dharka dhiiqadaan ku libisanahay macnaha farxada iyo tahay macnaha hadda intaa waa jamacsi waa naxariis iyo bashbash iyo barwaaqaan dareen gaarigii aad wadatay deeqada gale gaarigii anu wato waad arkaysaa deeqada ku jira ana qudhiga dhinacana waxaa weye dhinac ka qodayaa waa farxada inoo tahay macnaha waa la dhiib macnaha waxaa weeye waa wixii ilaahay laga baryayay wixii la soo maro oo abaar ahaa bay ku way ku hilmaansinaysaa ilmaansinaysaa marka alxamdulilah fadli ilaahay weeyaan meeshii biyaha laga dhaminay maanta waxay u tahay in ilaahay subxaana wa tacaala annaga maanta aan ku jirno dhiiqo meeshaa waqti lagu marayay jazaaka allah khayr dhanka kale waaliga ayaa sheegay in wilaayada iyo bulshada ku noolba ay soo mareen abaara saameyn ku reebay balse maanta ay ku iloobeen naxariista alle oo wada gaartay dhammaan degmooyinka wilaayada abaaraha culays badan ay reebeen laakiin ilahay fadligiisa subxaana wa tacaala raxmaddii ilaahay jalla wacalaa waa looga kabtay haddaana ummadda waxaa weeyaan qalbi ahaan way u fiican tahay naxariista ilaahay subxaana wa tacaala ummadda way la dareemaya in badanna waa nimco iyo khayr iyo barwaaqo iyo dadka waxaa weeyaan hadda maanta uun haqaltaagaya in ay wax xataa meelihii wax lagu beera jiray inkastoo dhulka dhul beereed uusan ahayn in badan waxay raadinayaan dadka qaabkii wax lagu beera lay raadinayaan waxaa la dhihi karaa marka culayskii wuu haray ilaahay baa ku mahad subxaana wa tacaala ummadda muslimiinta inta dhimanna ilaahay subxaana wa tacaala ayagana ha ka qaado culayska jazaaka allahu khayran dadka safarka ay ugu wehelinaya waxaa ka mid ahaa ugaaska beesha xasan gaashireedle ugaas shugri barre yarow ugaaska waxa uu ka sheekeeyey roobabka ka da'ay wilaayada isagoona isbarbar dhig ku sameeyey abaartii la soo maray iyo barwaaqada hadda ka jirta wilaayada bismillaah alxamdulilahi rabbilcaalamiin safarkan waxaan ka soo ambabaxnay degmada saakow waxaan rabnaa hadduu alla yidhaahdo inaan degmada baar dheere waxaan ku safraynaa dhiiri iyo dhul barwaaqo ah oo biyo ay yaallaan dhulkana cagaaran yahay ilaahay mahadiis safaradii hore oo hadda noo dhadhowaa waxaan ku safraynay abaar iyo kulayl ayaan ku safraynay haddana ilaahay mahadiis barwaaqo iyo dhiiqo iyo biyaan ku safraynaa ilaahay baa mahaddaa iska leh dhulkii waa barwaaqaysan yahay hadduu alla yidhaahdana meeshaasaan ku soconno hadduu alla yidhahdo waaya ka warran marka ugaas markaan eegno ee, wilaayada gado een, abaarihii la soo maray bal ka warran maxay reebeen
abaarihii kolley haddee wixii dhiman lahaa waa dhinteen inta kale oo soo gaartay hadda waa barwaaqasiin gobolkan waa meelaha ilaahay mahadiis ugu fiicneed ee roobka ugu horreeyey haddana dhulku waa barwaaqaysan yahay cid biyo ku weydiinaysa male cid kasta markaa meeshii ay deegaankeedii oo barwaaqada ilaahay ku siiyey marka abaarihii waxay reebeen ilaahay baa naga soo kaafiyey marka insha allahu waxaan rajaynaynaa barwaaqo iyo siday ahaan jirtay inay ku noqoto beerihii baxaan intii aan dhiiqada ku jirnay waxaan la kulmay darawalkii gaariga oo xilligaasi ku jiray gaariga hoostiisa isagoo daabulayay biyihii gaariga uu dhex jiifay waxaana xusid mudan in dhanka kale darawalkan uu ka mid ahaa darawaladii kaxeynaysay gawaaridii loogu gurmanayay dadkii abaaruhu ay saameeyeen wuxuuna ka warbixiyey roobabka ka curtay wilaayada iyo marxaladihii ay ka soo mareen gurmadkii ay gaarsiinayeen dadkii abaaruhu ay saameeyeen lamcadan barwaaqadan waxaan ka soo galnay magaalada ilaa hadda waa ku jirnaa alxamdulillah haddana guudan ku jirnaa insha allah waa ka baxaynaa roobkana wuu ishayaa ma fahanta muddooyinkii dambe xilli abaar ayaa socotay bal maxaa farqiga u dhexeeya abaarta iyo roobabka wallaahi wax weyn aa u dhexeeyo dhibka aan soo marnay ilaahay baa sheegi karo raggii waxaan ku jirinay abaarta guddiga ka shaqaynaya een wixii aan soo marnay iyo maanta waa kaafii kala dheeri marka alxamdulillah alxamdulillah lena barwaaqan ku jirnaa abaarihii ka warran maxaad xasuusataa ood noo sheegi kartaa abaarihiin wax badan aan xasuusaa naago umuloo meel yaalla een xoolo tabcaana oo laga kala tegey waxyaalo fara badana la kulme oon la koobi karin intaa gaariga wada intaan gaariga waday waa gartay dad suuxsam waa u imaaday dad geel wado oo geel oon ooga tegay waa u imaaday sheekh luqmaan abow anas ayaa bulshada muslimka gaar ahaan reegado ugu baaqay inay allah uga mahadceliyaan naxariistiisa uu siiyey ayna ku shugriyaan raxmadda alle wuxuuna sidoo kale bulshada ugu baaqay inay u diyaargaroobaan dagaalka lagula jira cadowga oo barwaaqada ay ka faa'iidaystaan guud ahaan ummadda soomaaliyeed meel kastay joogaan gaar ahaan waxaa weyan gobolka gedo waxaan leenahay nacamkan ku shukriyo li'anna maxaa yeele allah subxaana wa tacala wuxuu leeyahay in shakartum la'asiidanakum wala in kafartum in cadaabi la shadiid nacamkan maanta waa nacam shukri u baahan haddaan ku shukri waynana ilaahay nacamka wuu qaadanayaa waxaan marka ummadda leeyahay shukriyo oo allah ku jiray subxaana wa tacaala qodobka labaad ee aan ugu baqay waxaa weeyaan waxaa lagu helo yacni nicamka ilaahi subxaana wa tacaala shukrinta ka soke waa in waajibaadka la qaato waxaan ugu baaqayaa marka bacdama aanu nahay dad muslimiin oo waxaa weeyaan maanta waxaa weeyaan lasoo weeraray oo cirdigoodii iyo sharafkoodii iyo diinkoodii iyo dalkoodii lagu haysto nicamkaa inay idinku baraarujisay inaad jihaadaan oo waxaa weeyaan ummaddan maanta aad dulliga iyo ahaanada iyo waxaa weeyaan maanta gumaysiga aad ka saartaan waad arkaysaan maanta ummadda meel fiigo ma jirto dhammaan waa lagu soo dilo ummadda muslimiinteed marka waxaan idinku baaqayaa inaad waxaa weeyaan halganka ka qayb qaadataan adinkan ilaahi subxaana wa tacaala maanta wuxuu idiin siiyey aaran in marka aarankii ilaahay idiin siiya intaad ku shukrisaan maalkiinnina jihaadka ku bixisaan raggiinnina jihaadka ku bixisaan ilahay diintiisana dufaacdaan intaas umaa idin ilahi jazakum allah khayr bulshada intaasaan ugu baaqayaa ugaas cabdishakuur barre yarow ayaa dhankiisa bulshada ugu baaqay inay ka faa'iidaystaan roobabka guga ee ka curtay wilaayada wuxuuna si gaara ula hadlay reegado oo uu ku boorriyey inay ka faa'iidaystaan tabcashada beeraha horta marka koowaad waxaan baaqu diraynaa ilaahay inay ku shukriyaan waxyaalihii lasoo maray ee dhibaatada ahaa ilaahay naga bixiyey iyo biyola-aantii iyo xoolihii dhammaanayay intaa kadib waxaan baaqu dirayaa dhammaanteed ee gobolka gedo ama meel kastoo hadda soomaaliya ay joogaan in ay u jeestaan dhulka tabcadaan beeraha ay tabcadaan wax soo saar ay galaan xoolihiina ilaahay baa nooleeyey beerana ay ku daraan oo nin kasta ay maaragtay ka maarmaan waxyaalaha meelaha nooga imaanaya dhulkanaga waa barwaaqaysan yahay waxaa laga helayaa badarkii waxaa laga helayaa saliiddii lagu cuni lahaa iyo qudaartii marka waxaan baaqu darayaa gobolka geda iyo soomaaliya meelahoo dhan in ay dhulka u jeestaan oo ay tabcadaan ugu dambayn wilaayada gadow waxay ka mid ahayd wilaayaadkii ugu darnaa ee abaaruhu ay saameeyeen haddana waxay noqotay wilaayadii ugu horreysay ee ay ka curtaan roobabka xilliga guga kaasoo si wadajira u gaaray dhammaan degmooyinka iyo deegaannada wilaayada gado xasan cabdiraxmaan abuuxasaan idaacadda islaamiga andalus degmada ceelcadde wilaayada islaamiga ee gado guud ahaan walaalahayga muslimiinta warkiisa waxaana maad kala socoteen warbaahinta islaamiga al andalus saaka waa aniga intaas soo gudbinta iyo diyaarinta warkaas waxnimo andalus waxaynoo suurtageli oo anigu mahad celinayna allah subxaanahu watacaala walaalahayga muslimiinta waad kumasantiin dhegeysiga warkaas waxnimo andalus allah subxaana watacaala idinka ajarsiiya dhegeysiga idaacadda islaamiga al andalus wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wa jihaadukum mubaarak